bismillaahi raxmaan raxiim halkani waa magaalada johannesburg ee dalka koonfur africa waa xafiiska somali tog ee dalka koonfur africa maanta oo ay taariikhda ku beegan tahay saddex iyo tobanka bisha luulyo labada kun iyo sideeda waxaa magaalada johannesburg ka jiray carwo lagu soo bandhigayay cunto dhaqameedka soomaalida islamarkaasina loogu talagalay in lacago deeqa loogu aruuriyo mashruuc indhafiiqid ah oo loogu talagalay in soomaaliya laga fuliyo mashruucaasi waxaa fulinaysa hay-adda kafaalo ee qayriga ah waxaana barnaamijka soo agaasimay haweenka soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada johannesburg oo ka tirsan macadka ururka albayaan islamic council trust iminka waxaan la kulanay mudane axmed oo ah xoghaynta guud ee albayaan marka hore waxaan waxaan wax ka waraysanaynaa amaan ka weydiinaynaa mudane axmed bal waxaad ka warantaa waxa maanta meeshan ka dhacay bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilah rabi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillah maanta halkan waxaan lagu qabtay barnaamij suuq bandhigeed ama bandhig suuqeed khayri ah kaasoo loogu talagalay in wax looga qabto ama loogu tabaruco waxa ka soo baxa dadka soomaaliyeed ee cudurrada indhaha ay ka galeen barnaamijka marka waxaa fulinaya oo shaqadeeda shaqadiisa wada hay-adda kafalo qaybteeda johannesburg waddanka koonfur africa iyadoo ay iska kaashanayaan ama ay fulinteedu wax ka leeyihiin jamciyadda albayaan islamic council trust oo ka jirta waddanka koonfur africa oo ah jamciyad khayri ah oo iyadu mas-uul ka ah dacwada iyo masaajidda iyo madaarista waddanka koonfur africa maanta marka waxay ku beegnayd haweenka soomaaliyeed ee qaybta qaabilsan ee macadka ka tirsan jamciyadda ka tirsan qaybteedii ay ku talagaleen inay kaga qayb qaataan ayay maanta ahayd runtiina wuxuu ahaa barnaamij aad iyo aad ay si fiican usoo abaabuleen gabdhuhu aada usoo abaabuleen cunto kale nooca bandhig bandhigii kafaalo ee xeryihii agoomaha oo lagu soo bandhigay meesha waxaa isugu yimid dadkii soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waddanka koon africa khaasatan gobolka khawteyn johannesburg magaalada johannesburg iyo gaarkeeda arrintan iyada ah in ay fusho bacdallahi subxaanahu wa tacaala gabdhaha ka sokow waxaa qayb weyn ka qaatay makhaayadaha ugu waaweyn ee magaalada oo ay ka mid yihiin makhaayadda la yidhaahdo kismaayo makhaayadda caynu shamsi makhaayadda somali cruisayn oo jaamaca bashiir makhaayadda rasmi intaasoo makhayadood baa maanta ayaga laftooda waxay tabaruc weyn ka geysteen in ay xiraan markii qadada la gaaray oo waqtigii qadadu aysan qado karinin ummadii ayaga wax ka cuni jira oo dhanna ay halkan ay usoo diraan qaab noocaasay ahayd alxamdulilahi rabbi alcaalamiin si fiican bay u dhacday ilaahayna subxaanahu wa tacaala miisaanka xasanaadka ee aakhir ha ugu daro ilaahayna subxaanahu wa tacaala adduunka ha ka ilaaliyo dhibka iyo dhibaatada ustaad axmed dheere kuma lahaa curinta carwadani qayriga ah
curinta asal ahaan waxaa iska leh hay-adda kafaalo ayay u noqonaysaa hase ahaatee gabdhaha soomaaliyeed ee magaalada johannesburg degan ayaa iskale qabad qabashadeeda kadib markii ay ballan qaadeen kafaalo oo soo booqatay sanadkan horraantiisa waddanka koonfur africa ayaa ay waxay yidhaahdeen waxaanu rabnaa halkaam inaanu annagu aanu indhafiiqeeda qaadano tii bay ka dambaysatan oo ay daba socotay
sidee dadka uga soo qayb galeen sida aan hadalka u dhigay ama u horumariyeyba waxa weeye ummad aad iyo aad u badan baa meesha isugu timid qiyaas rasmi ah oo hadda aan bixin karo ma uu jiro hase ahaatee waxaan isleeyahay wix ka badan ilaa kun qof wix ka badan baa meeshan isugu yimid maanta
waxaan arkayay dad badani oo waayey wax ay cunaan isla markaasina ilinka ka laabanaya ma kula tahay in in qorshe xumo aydin qaaday oo intii aad ugu tala gasheen dad ka badan ay yimaadeen oo xagga qorshayntu ay wax idinka khaldameen
horta sideedaba waxa weeye shay markuu kugu yahay bilow waa jajab fara badan iyo dhacdhac fara badan wuu leeyahay hase ahaatee waxaan isleenahay standardkii aad ugu talagasheen iyo ama qaabkii aad ugu talagasheen oo aada u heer sarreeyey waxaan isleeyahay waad fuliseen dhinaca kale iyo in dad badan ay noqotay ay noqdeen oo ay waxwaayeenna waxaa kalifay wixii aanu ku talagalnay ama aanu sugaynay wax ka badan baa meesha yimid meeshii aanu ka sugaynay boqol qof ayaa waxaa laga yaabaa inay timid wax ka badan soomaalida ayaa waxay ku mahmahdaa ninkii sagaarada dhigtay dabinka u dhigtay ee goodulka ugu dhacay baa noqonoo kale ma garate
ma ku fikiraysaan in aad mar kale qabataan ama aad joogtaysaan ama sanadkiiba dhowr mar aad qabataan carwada noocan oo kalea waxyaabaha ku jira khadka ama aragtida fog iyo aragtida dhow labadaba waa ku jiraan run ahaantiina waxyaabaha hadda soo yaryeeraya waxaa ka mid a in bandhig kan ka ballaaran meesha lagu qabtay waxa la soo bandhigay mid maanta inta la dhigay mooyaane in kaloo ka ballaaran in lasoo bandhigay waa mustaqbal insha allahu tacaala
imaatinkan noocan oo kale ah kaalin caynkee ayuu ka qaadanayaa midnimada ummadda soomaaliyeed
runtii waxaan leeyahay isu imaatinka noocan oo kale ay bulshadu isugu timaado waa waxyaabaha la waayeyba in muddo aba haddii aan nahay reer koonfur africana waa nugu yarayd barnaamijka noocan oo kaleeta ah hase ahaatee maanta qofkii meeshan soo istaagay ama arkaa waxay waxaa u muuqanaysay midnimo taam ah oo dhammaystiran ummad kala duwan ummad meelo fogfog ku kala jirtay ummad locationno iyo xaafado iyo meelo durugsan jirtay caruurtii haweenkii wixii o dhan baa isugu soo baxay maanta meeshan runtii waxay ku dareensiinaysaa midnimo taam ah in la heli karo haddii wax loo dhaqaaq wax u dhaqaaqa la helo marka waxaad leedahay kasakow barnaamijka loogu talagalay ee qayriga ee wanaagsanaa ee marka horeba loo qabtay waxaaba ka xeel dheerba dadka inay isu imaadaan oo ay isbartaan oo midnimadooda ay muujiyaan ayaaba isleedahay waa ku xeel dheeryahay waa waa sax weeye hadalka saa u dhigta weeye run ahaantiina waxaan isleenahay qorshaha ama qodobada meesha ku jiray oo la rabay in wax uun laga yira wax uun laga dareemo waxay ahaayeen in ummaddan la dareensiiyo isu imaansho hadday isku meel isugu yim meel isugu yimaadaan wax ku kala maqaanay inaysan jirin ayaguna ay noqonhayaan dad ulya diirkeeda waa haddii la helo laakiin dad qiyaado u ah oo maaragtay u kaca hawsha ka albayaan ahaan ama culimmada albayaan iyo cidda soo hoosgasho oo dhan oo aan saa hore u sheegnayba waddan koonfur africa dad ka wada jiro gobollada oo dhanba ka taagan waxay mar walba u taagan tahay siday ummadda un isugu keeni lahayd ama ha noqoto masaajideeda ama ha noqoto madaaristeeda ama ha noqoto waxyaabaha kale khayriga ah marka wax walba ayada ayaa inta badan waxay noqotaa ugu horumarta oo hogaanka qabata waxaana isleenahay insha allahu tacaala ilaahina subxaanahu wa tacaala oo ugu dhowaada dadkiinana kaga badbaadiya dhibka iyo dhibaatada adinkuna lafihiina ku badbaadsada
marka aan magaalada johannesburg joogno isla markaasina aan ka fikirno magaalada muqdisho waxaa maskaxdaada kusoo dhacaya in toddoba kun oo kilomitr ama kumanaan kilomitr ay u dhexayso dalkan iyo halkaasi idinka oo fogaanta intaa la eg dalkii ka jooga misane ka fakaraya sidii aad wax ugu qaban lahaydeen dalka fariin ceenkee ayay dadka soomaalida gudaha jooga u diraysaa maxaadna ku dhiiragelinaysaan dadka sidiina oo kalea dibadaha jooga ee laga yaabo in wax ay qaban karaan misane la aamusan oo aan waxba qabanaynin sidayse kula tahay doorka jaaliyadaha dibadda ku nool ee wax ka qabashada dhibaatada gudaha ka jirta
run ahaantii su-aashaadu waa su-aal faracyo badan yeelatay hase ahaatee haddaan soo koobo fariinta ugu horreysa ee ay dirayso bandhigii galabta aanu meesha maanta aanu meeshan ku qabanay waxaa kow ka ah in la heli karo haddii ay ummaddan meel isugu timaado inay tahay ummad ul iyo diir ah isku mid ah dhaqan af diin wax walba wadaaga haddii ay ayagu noqdaan dad isu yimaadana wax badan ay qabsan karaan waxaan odhan lahaa dadka gudaha fariinta labaad ay diraysa waxay tahay dadka gudaha jooga ama waddankii soomaaliya jooga in ay dareensiiso in ay jiraan dad walaalahooda oo dibadda ku maqan oo waddankii ka soo tegay oo iyagu xanuunkii la qaybsanayo jaaliyadaha soomaaliyeed ee jira adduunka darafyadiisa kala duwanna waxaan rabaa inaan gaadhsiino in ay isku dayaan in ugu yaraan hal tallaabo ay hore u qaadaan si ay ugu talagalaan ciddii ka dambaysay oo ay kaga soo tageen waddankii say wax ugu qaban lahaayeen
ugu dambayntii farqi caynkee ayaa u dhexeeya cuntada cuntooyinka maanta meesha lagu soo bandhigay ee aadka u wanaagsanaa run ahaantii iyo cuntooyinka maqaayadaha laga cuno farqi caynkee ayaa u dhexeeya oo aada isleedahay
de runtii farqiga keliya oon isdhihi kara waa u dhexeeya waxaa weeye cuntooyin kala duwan oo kala nooca oo meeshii la keenay iyo halka farqi oo ii muuqan kara oo ah dumar oo ay soo kariyeen taa unbaa ii muuqan kara farqi kale hadda ii muuqan kara mau jiro lacagtaada halkan ka gurtaan kuwaa mas-uulka ah ee xaqiijinteeda in dadkii loogu talagalay la gaarsiiyo meeqaysa kula tahay in aad maanta barnaamijkan ku aruuriseen
tan hore ee ah in aan aan ku horumara midaada ugu dambaysa ee waxaa laga aruuriyay ilaa hadda wax xisaaba nolosoo lii soo gudbiyey malahan hase ahaatee cidda mas-uulka ka kafaala ayaa mas-uulka ka kafaalana waxaa weeye koonfur africana waxay ku leedahay qayb ayay ku leedahay saldhigeeduna waa norway iyaga unbaa maaragtay oversin ku samaynaya ama arkahaya oo la soconhaya jamciyadda albayaanna kor ayay ka waa kor joogtaynaysaa oo waxay ku samaynaysaa kormeer guud ayay ku samaynaysaa wixii meeshan laga ururiyey siday u gaari lahaayeen kafaalo aad iyo aad baad u mahadsan tahay kaasina wuxuu ahaa sheekh axmed deere oo aan ku waraysanaysa xafiiskiisa magaalada johannesburg halkaasoo saacado kadib kadib markii barnaamij heer sare ah oo bandhig carweed cunto karina lagu soo bandhigay halkani islamarkaasina boqolaal dad oo soomaaliyeed ay kasoo qayb galeen caruur haween iyo dad waaweynba oo ganacsato u badan waxaana maanta xiran dhammaan ganacsiyadii wax laga cunayay ee maqaayadaha u badnaa oo soomaalida dalkani ku nool oo aan inta badan xaasas ama ama haween aanan lahayn oo ganacsada iyagu ay maanta usoo cunto doonteen barnaamijkani waxaana jiray in haween soomaaliyeed oo aada u tira badani ay ka qayb qaateen mashruucani karintiisa iyo iskudubaridkiisa oo ilaa iyo hadda ay socdaan dad badan ayaa ammaanay barnaamijka halkani waa johannesburg south africa somali tok